بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تبارك وتعالى waxaan isugu nimaadnay risaalo aan u ballansanayn in la bilaabi doono sidaad ogtihiin waxaan ku soconaa silsiladii caqiidada risaaladan waa risaaladii afaraad risaalada koowaad aan soo qaadanay waxay ahayd halaathatu usuulin wa adilatuha risaalo labaad ayaa kale soo qaadanay oo la yidhaahdo alqawaacid alarbac risaalo saddexaad ayaan soo qaadanay la yidhaahdo alusuulu sitta waxaa noo nooga xigi doonta insha allahu tacaala risaaladan allatii bayna aydiina hadda horteen ay taalo waa risaaladii afraad risaaladaani magaceeda ama bilowgeedii ka hor waxaan rabnaa inaan baraarujino marka hore matano mooyaane sharxa qof looma ogola kale arrintaasina wax kale ma ahane qofka haddii wax la akrinayo wuxuu ku mashquulayaa sharax wixii la sheegayo fawaa'ida wuxuu isleeyahay ama kitaabka ku yaalaan bal anta ka fiiri wixii la sheegaya qaar way dhaafayaan qalinkaadii buuggaadii iyo matanahaada bas ilaa muddo laga gaari doono insha allahu tacaala lama ogola sharxa dadka qaar ka mid a sharxii wixii ku dhex jira haddaa kama soo saari karaan haddana waxay dhaban sharx waa taas waa in lagu lugo o bes wax kale ma aha idan tambiih koowaad aan siinayno baraarujinin wuxuu yahay matno mooyaane lama ogolo sharax insha allahu tacaala booggiisii qalankiisii matnihiisi tambiih labaad meeshaan waxaan isugu nimaadnay ilaahay tabaaraka wa tacaala dartiisii wax kale ma aha waxaan isugu nimaadnay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhexalkiisii inaan kala qaadano wax ilaahay ogol yahay oo raalli ku yahay ayaan isugu nimaadnay inuu qofka markii soo aadayo dersiga ku qabto niyadiisii inuu u socdo cibaado ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu dhowaanayo naftiisii jahli kaga saarayo walaalihiisii muslimiinta ana haddii uu fahmo jahli kaga saaro ilaahay adduunkan kugu xirmo aakharana ilaahay inuu ka abaalsiiyo oo qof qof kala dhibaayo aysan jirin qof kitaabkiisii qof qalankiisii qof dersiga u socdo dhexdiisii qof kale inuu mashquuliyo iska ilaaliyo ilaahay ugu baqo qof kasta oo maskaxda lasoo hadiriyo maqnaanshada laska saaro sida aada u fadhiiso meesaani jismigaada qalbigaadana soo xaadiriso jismun xaadirun wa qalbun xaadiruna laga rabo wa kitaabun xaadirun wa daftarun xaadirun wa qalamun xaadirun wa kullu shay xaadiran kaligtika la rabo midka saddexaad duruustii lasoo dhaafay yaa la dayicin ha laga warqabo intii aan soo dhaafnay risaalooyinkii saddexda ahaa in laga warqabo waay haddii kale way fakanayaan mar walbo cil- cilmigaada hor u ziyaado ka warqabka gadaalna inaad badisid ala rabaa alcibratu ama laysat alcibratu bilqiraa'ati walmash وإنما العبرة بالفهم والحفظ والإتقان والعمل بما تقدم ما أها أرنت وأنا أقري وأن كصعبة لكن أرنت وحيتها هاي وحي لصدى فإن لا حفظه أو لفهمه oo lagu dhaqmo waay cilmi way wax la baranayo ilaahay kitaabkiisi iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisi iyo wax kale ma aha maa min risaalatin aan soo marnay ma jirto ilaa musanif wuxuu uu sheegayay daliil inuu yahay daliilkii mid nasa meesha yaalo iyo inuu yahay mid mustanbat ah warkiisii daliil laga soo baxsaday intaasa soo marnay idan wax la baranayo waa ilaahay kitaabkiisa iyo nebiga calayhi salaatu salaam sunnadiisi wax kale ma marka waxaa la rabaa ee inaad aragtid oo ka tagtid keligeeda lama rabo dhaqana la rabo dhaqan ictiqaad iyo camal sidaan soo marnay diinta laba qiibood keligeeda ku kooban tahay alcamalu waalcilm camaliya iyo cilmiya ictiqaadiya iyo axkaam intaas le waay sidaa daraaddeed marka waxaa rabaa in wixii lasoo dhaafayna laga warqabo mutuna fawaa'ida intaba buuggii fawaa'idda ku qornaysa yaa kaa lumin iska ilaali waa ku anfici doona shaka kuma jirto maraa u baxsanaysaa haddaad xafidid maskaxdaana ku xafidid wixii ku yaalay asagana xafidid waa ku anfaca sheeka kuma jirto meeshii fawaa-iddaasee laga keenay hadda ma gaari karto janisna uma helaysid hadhow laga yaabo laakiin waa xul a lagu siiyay oo lagu soo xulay waa hadda haddii adiga is dhahdo hadda raadi inaad muddo badan kaa qaadato aa ku mashquulshid waa dhici kartaa idan wax wax qaali ah waay fawaa-id he wax qaali ah waay yaa la sahlinin buuggaadii bilaash banaankaani hakuga tagin kitaabkaadii banaankaasi ha ku dhaafin xafid baaraka allahu fiikum intaa kadib waxaan ka hadlaynaa muqadimo oo kooban qalni buug soo diyaariya waxaan ka hadlaynaa muqadimo kooban oo lix arrimood ku kooban lix arrimood ku kooban ayaan ka hadlaynaa kitaabkii bilowgiisii ka hor maxaa yeelay lagama maarmo haddii la iska dhaafo kitaabka mubaasharatan la bilaabo waa fiican tahay waa la heli kara laakiin hee fahamka kitaabka ayaa ku xihan fahamka kitaabka ayaa ku xidhan lix arrimood aan ka hadlaynaa insha allahu tacaala arrinka koowaad ismu risaala arrinka koowaad ismu alrisaala arrinka koowaad ismu risaala arrinka labaad ismu jaamici risaala ismu jaamici alrisaalati ismu jaamici alrisaala ismu jaamici alrisaala arrinka saddexaad مضمون الرسالة إجمالا مضمون الرسالة إجمالا مضمون الرسالة إجمالا مضمون الرسالة إجمالا أرنك أفراد موضوع الرسالة أرنك أفراد موضوع الرسالة الرنقة فرات موضوع الرسالة الرنقة شنات بعض ما يتعلق بالبسملة الرنقة فرات بعض ما يتعلق بالبسمله بعض ما يتعلق بالبسملة أرنك اللحات مفتاح العلم أرنك اللحات مفتاح العلم أرنك اللحات مفتاح العلم انت سيواحك شيئا إن شاء الله تعالى أرنك كوات وحوايه aan dhahnay ismu risaala risaaladan aan rabno inaan ballaawno magaceed risaaladan waxaa la yidhaahdaa ismuhaa waxaa waaye alwaajibaat almutaxatimaat almacrifa calaa kulli muslimin wa muslima alwaajibaatu oo ta dheer ah almutaxatimaatu almacrifati almutaxatimaatu oo ta dheer ah ayadana almutaxatimaatu almacrifati almacrifati oo ta gaab ah calaa kulli muslimin wa muslima magaceed waxaa waaye alwaajibaat almutaxatimaat almacrifa meeshaasi ka sokow lama istaagayo alwaajibaat almutaxatimaati almacrifa calaa kulli muslimin wa muslima risaalada magaceeda saasaa la yidhaahdaa macnaheedan waxaa waaye alwaajibaatu waajiba waajibiyaalkii waa jamcu waajibin waajibaat alwaajibaatu waajibiyaalkii waxyaabihii waajibayay waa almutaxatimaatu lmacrifa barashadoodii laasimka ahayd almutaxat timaatul macrifati barashadooda laasimka ahayd yaa laazim ku tahay calaa kulli muslimin wa muslima qof kasta oo muslim ah nin ah iyo qof kasta oo muslimad ah oo gabar ah waay dusheeda waajib ku ah laazim ku ah qofkaasi ha ahaado insi ama ha ahaado jin lab ha ahaado dhidig ha ahaado intaba waajibay ku tahay la-aan ma laha alwaajibaatu waajibaadkii almutaxakimaatu lmacrifati barashadoodii laazim ku ahayd calaa kulli muslimin qof kastoo muslim a dushiisii waajib ku ah laazim ku ah iyo wa muslimatin gabar kastoo muslimad ah korkeeda waajib ku ah waay waajib waay kaasaa dhia magaca kaas waay alwaajibaat waxaan dhahnay jamcu waajibin waajibkin wuxuu leeyahay luqatan o isdilaaxan waajib wuxuu leeyahay luqatan isdilaaxan waxaa lagaga hadlayaa fin fan usuul lfiqya lagaga hadlaya laakin hadda dan ayaa nagu kalifaysa waxaa kas tilmaano maadaama kitaabkii magaciisii saasuu yahay in wax ka sha ishaarno la-aan mada alwaajibaat waa jamcu waajib alwaajibun wuxuu leeyahay luqatan iyo isdilaaxa alwaajibu luqatan waxaa la yihahdaa asaaqitu wallaazimu alwaajibu luqatan asaaqitu wallaazimu asaaqitu siin iyo qaaf iyo daa asaaqibu wallaazimu qaala tacaala faidaa wajabat junuubuhaa fakuluu minhaa faidaa wajabat junuubuhaa fakuluu minhaa maxaa laga wadaa alwaajib waxaa la yihahdaa luqa ahaan asaaqidu dhicitaan ayaa la yihahdaa kii dhacay saaqid asaaqidu waa kii dhacay allaazimu oo laazimka ahaa waxaa tusinaya inaan saas la yihahdana qaala ilahay wuxuu dhahay tacala sanadee faidaa wajabat hadday dhacdo junuubuhaa geeli dhinacyaalkiisii fakuluu cuna minhaa xaggeeda wax ka cuno faidaa wajabad maxaa waay faidaa saqatat waay faidaa wajabat junuubuhaa dhinacyaalkeeda geeliya lagu had laga hadlayo walbudna jacalnaaha faidaa wajabat haddii ay dhacaan junuubuhaa dhinacyaalkeedii waay mad kasta markii la gawraco way dhacaysaa istaaga lagu gawraca way dhacaysaa junuubteeda markii ay dhacdo fakuluu minha wax ka cuna waay wajabad bimacnaa saqatat waay lug ahaan meeshaasaa laga keenay qowlku tacaala ayadaasa istilaaxan istilaax ayuu leeyahay istilaaxan maa amara bihi shaaricu calaa wajhi lilzaami bificlihi aa yihahdaa maa amara bihi ashaaricu calaa wajhi alilzaami bificlih calaa wajhi lilzaami bificlihi maa amara bihi ashaaricu calaa wajhi ilzaami calaa wajhi hagaabwa alilzaami bificlihi kaasaa la yihahdaa istilaaxaan waajib waxaa la yihahdaa maakii waaye amara faray bihi maaga ashaaricu waay shaariciga faray allah ayaa la yihahdaa shaaric rasuulkiisiina waa la yidhaahdaa maraha qaar shaaric wuu yahay maakii way amara faray bihi maaga ashaaricu shaariciga faray see u faray he calaa wajhi lilzaami laazimiin wejkeeda ku faray bificlihi maagaa samayntiisii hee laazimiinteeda ku faray waxaan hala sameeyo amar way soo maa ha laga tago amar way soo maa wixii markii sharciga laazimi amray laazimiin samayntiisii in la sameeyo ku laazimiyey ayaa la yidhaahdaa waajib waxaan samee waxaan ka tag ka tag amar waay samee amar waay idan maa amarahu ashaaricu maa amara bihi shaaricu maakii way amara bihi maaga faray ashaaricu shaariciga faray calaa wajhi lilzaami laazimiin dusheeda ku faray maxaa la samaynaa bificlihi ficilkiisii ama maxaa la isku laaziminaa bificlihi maagaasi samayntiis la isku laazimiyey sharciga waxay ku amray waxaan inaad samaysid samee wax allaa wixii sharciga sameyn ku dhaho maxaa la yihahdaa waajib waay idan haddaba waajibaadkan soo socdo sharciga ayaana amray waajib way marka in la barto intaasi man magacii risaaladii waa inta noo dhig ma fahamne magaceeda fasirkeeda ma fahamne risaaladan waajib luqatan wasalaxa ma fahamne risaaladii magaceed he iyo macal fasirkeed inta noo dhig waajib tacriifkiisa isdilaaxiisa jeebkaada gasho labo maxaan ku higaan dhaanay ismu ljaamici waxaa ku xigaan dhahnay ismu ljaamic ismu jaamic alo ismu jaamic risaala maanaa ismu jaamic risaala risaaladan qofkii ururiyey magaciis hee risaaladan qofkii ururiyey oo isku keenay hee magaciisi inaan ogaano waay la-aan ma laha qaar waxaad odhanaysaa aljaamicu lihadihi risaala tacbiirka idan fiican as leedahay aljaamicu ma huwa aljaamicu lihadihi risaala hodhow in loo laga yaabo in qof ku weydiiyo jawaabkeeda siinaysa marka adig aljaamicu lihadihi risaala aljaamicu لhadiه الرisaalaة huwa الشhaيk cabdاللahi بن إbrahيm الqrcaawi الجaamiع لhadiه الرisaalة huwa الشhaيk cabdاللahi بن إbrahيm الqrcaawiy qarcaawiyu alqarcaawiyu wa huwa min culamaai alcasri wa huwa min culamaai alcasri wa huwa min culamaai alcasri saad jamacahaa min kalaami shaykh moxamed ibn cabdilwahaab jamacahaa jamacahaa min kalaami shaykh moxamed bni cabdilwahaab abi cabdillaahi najdiy abi cabdillaahi annajdiy jamacahaa min kalaami shaykhi moxamed ibni cabdilwahaab abi cabdillaahi annajdiy abi cabdillaahi annajdiyi wa kalaami axfaadihi wa kalaami axfaadihi axfaadihi wa kalaami فاده وهي رسالة مفيدة نافعة وهي رسالة مفيدة نافعة maxaan dhahnay magac kii jamciyey ayaa nudqada labaad ayaan ka hadlaynaan dhahnay qofkii jamciyey waxaa waaye sida meeshaan aan ku sheegnay waay aljaamicu midka uruuriyey isku geengeeyey he lihaadihi tan arisaala risaaladan ah risaalade alwaajibaat almutaxatimaat almacrifa ala kulli muslima muslima aljaamicu midka uruuriyey lihaadihi tan arisaalati ah huwa ashaykhu waaye sheekhii waaye cabdullaahi ibnu ibraahim la dhahayay alqarcaawiyu loo nasbeeyey qarcaawi wahuwa min culamaa alcasri wuxuu ka mid yahay culamada mucaasiriinta ayuu ka mid yahay asagaa uruuriyey xagee ka uruuriyey jamacahaa risaaladii waa uruuriyey oo min kalaami shaykhi sheekhii kalaamkiisii xaggiisuu ka uruuriyey sheekhe moxamed ibni cabdilwahaab ahaa abi cabdillaahi ah hadda goor kuniyadiis maxaan ka soo marnay abulxasan abi cabdullahina waa la sheegaa abilxusein waa la sheega intaba waa la sheega abi cabdillaahi cabdillahi aabihiisii ahaa annajdiy iyo wa kalaami axfaadihi ilmihiisii iyo nasabkiisii kalaamkoodii ay ka ururiyey sheekha keligiisii maahane sheekh axfaadiisii axfaad waxaa waladulwalada loo yaqaano wixii isaga dhaleen wixii isaga dhaleen wixii isaga dhaleen waa iyo wa kalaami axfaadihi aruurtiisii iyo ilmihiisii kalaamkooda ayuu ku ururiyey sheekhaani wa hiya risaalatu naafica risaaladan risaala oo mufiidatu naafica faa-iido badan waxtar leh waayo idan risaaladaani yaa uruuriyey waan fahamnay soo maaha xaggee ka keenayna waan fahamnay asheekh maxamed ibn abdulwahaab iyo ilmihiisii hee aqwaashoodii ayuu kusoo uruuriyey asiga waa jamciyey mooyaane asiga ma lahan risaalada ama aqwaasha ku taalo asiga ma laha laakiin waxaa iska leh asheekh maxamed ibn abdulwahaab iyo axfaadiisa ilmihiisii kutubtooda ee kasoo qaaday kusoo ururiyay oo isku keen keenay meesha aqwaasha qofkii len waa la yaqaanaa soo maha qofkii soo ururiyeyna waa la fahmay inta i dhig maxaa ku xig tana deeb gasho kii jamciyey iyo meeshii ka keenay magaciisii iyo meeshii ka keenay waan fahmnay soo maha anta noo dhigay maxaa ku xigay madmuun risaala risaalo wixii risaalo wixii ay ku kooban tahay risaalada hee wixii ay ku kooban tahay ijmaalan arabnaa madmuun risaalati ijmaala waayo midkii saddexaad aan dhahnay soo maa hee toban arrimooda ku kooban tahay risaalado dhan tobana ku kooban tahay toban waxay ku kooban tahay hadda haddii aada laqtid maskaxdaa ku galaysa soo maa mid kasta markii la gaaro haye waa ogaanaysaa ma meeshii la maraayo wixii noo dhiman meesha aan joogno waa la soconaysa soo maa toban arrimooda ku kooban tahay maantu halay la qoraa toban arrimood toban arrimooda ku kooban tahay madmuunu risaalati waa ims jumla ijmaalan cashara madmuunu risaalati ijmaalan cashara toban waayo tobana ku kooban tahay ko alusuul halaaa ko hee alusuul athalaatha ko alusuulu athalaathatu labo aslu اdiini wa qaacidatuhu aslu اdiini wa qaacidatuhu aslu اdiini wa qaacidatuhu saddex shuruudu laa ilaaha ila اllah wa adilatuha saddex shuruudu laa ilaaha ila اllahu وأدلتها سدح شروط لا إله إلا الله وأدلتها أفر نواقض الإسلام أفر نواقض الإسلام أفر نواقض الإسلام شن أنواع التوحيد شن أنواع التوحيد شن أنواع التوحيد لح أنواع الشرك لح أنواع الشرك لح أنواع الشرك تضوى أنواع الكفر تضوى أنواع الكفر أنواع الكفر تضوى أنواع الكفر تضوى أنواع الكفر سديد أنواع النفاق سديد أنواع النفاق سديد أنواع النفاق سديد أنواع النفاق سغال معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه تون ما دانه تسعة واحد سقال لي واحد ها الحمد لله ده سقال محاوية أنواع إيه معنى الطاغوت معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه انت سيكون مضمون كده يعني مضمون الرسالة إجمالا وحاوي وحنا عن سقال وتسعة عشر ما هو تسعة سقال كو الأصول الثلاثة وي. سد أصل هي لبو أصل الدين وقاعدته دين أصل كيسيو قاعدين ديسي لبو سد شروط لا إله إلا الله إيو وأدلتها أفر نواقض الإسلام إسلام كحياة جبنا يو شن أنواع التوحيد towxiidka waxyaabihii u qiibsamaayo lix anwaacu shirki shirki waxyaabaha u qiibsamaayo toddoba anwaacu lkufri kufri waxyaabihii u qiibsamaayo sideed anwaacu nifaaqi munaafiqnimadu waxyaabihii u qiibsamayso sagaal macna daaquuti daaqud wixii laga wado iyo ru'uusu anwaacihi anwaacdiisii madaxdoodii waayo meegoy sagaal waayo markii hore waxaa u malaynaysa wax badan waa yaabteen yar leewaay kooban kitaabka intaan leewaay waa haysa intaa markii xafido kitaabka waad haysa gacantaada ku jiraa mar walbana meeshii la marayo waad la socotaa soo maa kitaabka intaan leewaayba intaan ku kooban yahay intaan maa ka cabsanaysaa war intaan ha ka cabsayn waa iska dhigaysaa qof hatara soo maa intaan leewaay intaan hal mara labaan leedahay niidaada waa nishaada noqonaysaa waa koraysaa laakiin haddii la bilaabo laiska wado wax badan ayaa umalaynaysaa soo maa intaan leewaayba kitaabka oo dhan la akrin doono intana ku saabsan yahay sagaal masilo bis laakiin waa sida intaasoo tafsiir intaan daduub waayo laakiin tafsiilkeeda mooyaane wax kale ku dhiman ma laha tag madmuunkiisii ku kooban yahay intaasi waa tahay maxaa ku xigay mid afaraad maxay ahayd mawduucu alrisaala mawduucu risaala hee alcaqiidatu waay wax kale maaha risaala waxay ka hadashaa caqiido موضوع الرسالة العقيدة وخاصة التوحيد وأصول الدين موضوع الرسالة العقيدة وخاصة التوحيد وأصول الدين موضوع الرسالة التو... العقيدة وخاصة التوحيد وأصول الدين انت جوجل دي قوي مقطع انت كلام على القصص ان شاء الله انت لكن خلاصه كتابك فهم كيس انت وكحرنها mawduucu risaala waxaa waaye alcaqiida way risaalada meesha ku saabsan tahay oo ka hadlaysa meelow ka hadlaysaa soo ma cilmi iska baro maaha fani kasta meel buu ku saabsan yahay meel buu ka hadlayaa haddii meeshii ka hadlaya aad fahmin waa iska wadaysaa le weligaad wuxuu ku saabsan yahay risaaladaani ama kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay alcaqiida wa khaasatan altawxiid wa usuul اddiin tawxiid iyo diinta usuusheedi inuu ka hadlo ku saabsan yahay ayuu ku saabsan yahay tii afraad miya tii shanaad waay tii afraad ayamadii shanaad maxaa waay maya bacd ma yatacalaqu bilbasmala bacd ma yatacalaqu bilbasmala waay waxaan soo marnay waxaan soo marnay tan dib beri beriaan ka dhigaynaa insha allah tan midani markii beri bismi illahi raxmaan raxiim la fasirayo ayaa laisku dabaqayaa inta noo dhig ha ilaawen ya inta dhig dabool maxaa ku xigay midda saddexa lixaad maxay ahayd miftaaxu lcilmi miftaaxu lcilmi miftaaxu lcilmi waxaa waaye xifdu lmutuuni annaafica miftaaxu lcilmi huwa حفظ المتون النافعة خصوصا في العقيدة والتوحيد مفتاح العلم حفظ المتون حفظ المتون حفظ المتون النافعة حفظ المتون النافعة تقبل خصوصا في العقيدة والتوحيد خصوصا في العقيدة والتوحيد فإن ذلك مفتاح العلم النافع بإذن الله تعالى فإن ذلك مفتاح العلم النافع بإذن الله تعالى فإن ذلك مفتاح العلم النافع بإذن الله تعالى فإن ذلك مفتاح العلم النافع بإذن الله تعالى لأن من حفظ المتون حاز الفنون ومن حرم الأصول هي حرم الوصول إلى وقعده خمسة لأن من حفظ المتون لأن من حفظ المتون لأن من حفظ المتون حاز الفنون حاز الفنون حاز الفنون ومن ترك الأصول حرم الوصول ومن ترك الأصول حرم الوصول ومن ترك الأصول حرم الوصول حرم الوصول صرف وقاعده محل قضى اساس حفظ المتون متون مفتاح العلم هواي حفظ المتون متون ان لحفظه متن متون لو جمعي واي متن يو متون واي تو يرى يرى لقوا متون شرح معها متون تو متن culimada qaar waxay dhahan fuqahada qaar waxay dhahaan alcilmu matnun watawiilu taabicun matirkeed waa qaacido alcilmu matnun waay watawiilu taabicun cilmiga waa matni matni horta matnigaa meel saar meel saar adig alcilmu cilmiga hee matnu waay waa matno matno waay matnaha sharax maha wey meeshan ku qoran matnahan waay matana wixii sharci aan hayna meeshin ku qoran kitaabka ee loo alifay waay la yidhahda alcilmu matnu wa taawiiluna taabicun waay taawiil maxay ka wadaan fasri iyo sharax iyo waxyaabahaasi sharax ula jeedaan hadda meesha wataawiilu sharaxna taabicun waay waa mid raacaya waay muxuu raacaa matnaha waay haddii matnahan kuga fadhiyo sharax weligaad ma fahmaysid matna haddii kuga fadhiyo ma ogi leedahay sharax maxaa ka fahmaysa adi maya matanaha ma fahamtay ha sharax markaasaa saari karta adi laakiin intii kuga fadhiyo matanahan sharax dan kuguma jirto sid kuguma jiro alcilmu matna watawiilu taabico meeshani usoo laabo oo wuxuu leeyahay xifdu lmatuni annaafica mutuunta oo waxtarka leh xifdinteedii ayaa علمك فره يسأل علمك فره ليه kor lagama soo bilaabo hoosa laga bilaabaya furihiisii kutubta yaryar waay matanaha horta matanaha adigoo matanaha aan fahmin meel kale wax kama soo saari kartid haddii matanahan aad ka tagto silsilada ugu talagalan culimmada fahamka dadka ardayga wax lagu fahamsiiyo haddii aad ka leexato meel kale aad ka timaado weligaad hee guri guri oo qufulan ayaa rabtaa inaad gashid furihii ma wadato waa garaacaysa waa galaa leedahay haddee galaysa waa xihan yahayba guriga ma jirto laakiin haddii aad furihii aad soo qaadatid ee fakalag waa iska furaysa waa galaysa soo maa ha cilmiga furihiisi waa matniga waa mukhtasaraadka waay inta kasoo bilowday tartiib tartiib waa socotaa markii dambe gurigiis ayaa dalag dhahaysa salkiisaa gaaraysa waa kuu furmayaa idan miftaaxu lcilmi waa xifdu lmutuuni naafica mutuunta ee nacafiga leh dheefta leh xifdinteeda khusuusan gaar ahaan fi lcaqiidati watawxiid khusuusan gaar ahaan fi lcaqiida waltawxiid faina dalika kaas kee caqiidada iyo tawxiidka xifdigoodii miftaaxu lcilmi naafic waay cilmi waxtarka leh nacfigiisii aan furihiis meeshiisu ku jiraa cilmiga waxtaru leeyahay qaar qaarna waxtar ma laha cilmiga waxtarka leh furihiisii mutuuntaasi caqiidada iyo tawxiidka iyo wixii oo waxtar leh ee xifdinteedii waay biidn illahi tacaala maxaa yeelay waa qaaciduu keenay wuxuu leeyahay liana man xafida almutuuna mutuunta qofkii xafido xafidka lafdi keligiisii maaha macnahan waa la socdaa lianna man xafida almutuuna mutuunta qofkii xafido xaaza wuxuu koobay alfunuuna fanyaal farac badan uu koobay waay dhowr fan ayuu koobaya faina man liana man xafida almutuuna mutuunta qofkii xafido hee xaaza wuxuu koobay ninkaasi alfunuuna funuunti dhan waa koobay waay dhowr fanu kitaab fanikaas mukhtasarkiisii ugu bilowgiisii ama midka ku xigo intaas haddaad ka xafido dhowr fan waad haysa soo maa laakiin waa iska wadaa le wax kasoo qaad maaha waman taraka alusuula usuul qofkii ka tagana usuul fani kasta asaasuu leeyahay usuulu leeyahay soo maa usuul diin hadda imise asal soo marnay saddex halaatat usuul ah iyo usul sita oo lix a isku darmee waayo sagaal soo maa sagaal asala soo marnay asaaskii ahlusunna waljamaca intaas markii aada xafisan tahay hee faa'ido badanaa qabtaa ku dhaqantid fahamtid iyo afar qaacido soo maa sagaal usul iyo afar qaacido waay intaasa soo qadan idan waman taraka alusuula usuusha qofkii ka tago asaaskii laga rabay qofka inuu kasoo bilaabo qofkii ka tago hee xurima alwusuul gaaritaan waa laga hoojiyey waa laga xarimay ma gaarayo cilmi usuul qofkii aan barinin hee inuu gaaro cilmigii waa ka xaaraamsantahay waa laga hoojiyey waay waman taraka alusuula usuusha qofkii ka tago aan baranin xurima alwusuulu gaaritaan ama xurima huwa minka mankaas waxaa laga xarimay alwusuula gaaritaan oo meeshii la rabay in la gaaro waa laga xaramay ma gaari karo waay sidii la rabay cilmiga uma baran karo laabudda min asaasi usuula la rabo aada ictimaadayso ku tiirsanayso adig wax allaal wixii intaasi khilaafsan ku arkayso usuushaani qalabkii saxa ay ku tusaysa ayada qofkii qaldan qofkii saxsan ayadaa ku tusaysa usuul inaad haysatid waay haddii usuul la-aan aad tahay ebero tahay ma gaari karto sidii rabay meeshii la rabay maqsadkii dhantii la lahaa ma gaari karto mala fahmi midan waxaan qaadanay muqadimo ku kooban lix shay soo maa lix shay lixgaasi shay waxaan qaadanay shan waxaa noo dhiman hal oo ku tacalluqtay basmalada hee waa noo beri in sha allahu tacaala intaasi ka hor muraajacada muqadimadan ha lagu dadaalo duruustana sidii kuwii hore muraajacada ha loo adkeeyo هذا الدلالة بالله التوفيق بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا